بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى وعدرسgeena caaw uu ka bilaabmayaa suuraة الxijri waana makiya aayaadkeeduna waa sagaal iyo sagaashan aayadood waa suuraddii sagaalaad ee ku bilaabmaysay alxuruufu almuqaaca xuruuftii googo'nayd ee suwarka qaarkood ay ku bilaabmayeen bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra tilka aayaatu lkitaabi wa qur'aani mubiin allah waxa uu ihi subxaanah alif laam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa garanaaya wuxuu uga jeedo cilmuhaa cinda allah allah waxa uu ihi tilka taasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayaadkiisii weeyi kitaabka qur'aanka ah aayaadkiisii weeyi wa qur'aanin wa aayaatu qur'aanin qur'aanka aayaadkiisii weeyi qur-aankaasoo mubiinin xaqa iyo baatilka kala caddaynaya waana isku mid un alkitaabu waalqur'aan oo waa cadfu tafsiir uun kitaabkii munasalka ahaa iyo kii la akhriyayey ee ilaahay xaggiisa ka yimid subxaanahu wa tacaala aayaadkiisii weeyi kuwan la tilmaamayaa saynu hore usoo maray tilka waa ismu ishaaro baciida oo wax fog lagu tilmaamo waxaa la ishaarayaana waa aayaadka iyo qur-aanka aynu gacanta ku hayno markaa fogaanshuhu waa xagga macnaha iyo maqaamka ee xagga xisiga iyo daatada ma aha marka waxaa la ishaarayaa liculuwi martabatihi wa bucdi maqaamih martabadiisa sarraysa iyo maqaamkiisa fog ayaa la tilmaamayaa oo waxa uu ku fogaaday xagga sarraynta iyo darajada iyo culuwiga allah waxa uu ihi rubamaa yawadu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin rubamaa yawaddu rubamaa iyo rubamaa takfiif iyo tashdiid labadaba waa la akhriyey oo riwaayadan xafsadu waa takfiif rubamaa oo mashadna qiraa'aadka kale la akhriyeyna waa rubamaa oo mushadad ah allah waxa uu ihi rubamaa yawaddu inta ay jeclaanayaan baa badan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low kaanuu inay ahaan lahaayeen muslimiina kuwa muslimiin ah rubadani waa tii jaarada ahayd ee wax jari jirtay naxwada oo maa la geliyey maadanna waa kaafaa la yidhaah oo liannahaa kafathaa cani ilcamal waxay ka xidhay camalkii oo maanta jaaro ma aha sidaa darteed ayay ficilka u gashay maadaama ay kaafa iyo makfuufa isku yihiin ruba iyo maa waxaanay faa'iideynaysaa takhiir iyo farabadnaan macnuhuna waxa weeyi in fara badan bay gaaladu tamaniyayaan markay cadaabka arkaan inay muslimiin ahaan lahaayeen allah waxa uhi darhum nebi allow isaga tag oo iska daah ya'kuluu ha iska cunaan wayatamatacuu oo ha raaxaystaan oo wayulhihim ha mashquuliyo alamalu yididiiladuna ha mashquuliso fasawfa yaclamuuna wakti dambey ogaan doonaan cidhibtooda iyo xaqiiqada alla waxa uu ihi wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin ay min ahli qarya magaalo dad ku nool maanaan halaagin ilaa walahaa xaal uu u sugnaaday mooyaane kitaabun macluumun kitaabun ay maktuubun ajal la qoray ama muddo macluumoo la qoray taasoo macluumun la og yahay oo kitaab waxaa looga jeedaa maanta bimacna almaktuub kii la qoray kan muqadarkaa ama maktuubkee la qorayna waa ajashii iyo muddadii loo qoondeeyey marka alla waxa uu leeyahay wamaa ahlaknaa min qarya magaalo dad ku nool maanaan halaagin ilaa walahaa xaal uu u sugnaaday mooye si kale umaanaan halaagin kitaabu macluumun ay ajalu macluum muddo la qoray oo la yaqaano oo loo asteeyey halaagooda loona qadaray allah waxau ihi maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi kama horayso ajalahaa muddadeeda loo xadiday ummadina kama hormarto wamaa yasta'khiruuna kamana dib dhacaan laa yastaqdimuuna saacatan walaa yasta'khiruun innaba ilbidhiqsi ka horayn maayaan kana dib mari maayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaalada ahaa yaa ayuha aladii kii nuzila lagu soo dejiyeyow calayhi korkiisa lagu soo dejiyey addikru qur'aanka kaagani qur'aanka lagu soo dejiyeyow innaka adigu lamajnuunun mid waalan baa tahay low maa taatiina ay hal laa taatiina low maadani maanta lowdu waa bimacnaa hallaa waxaanay faa'iideynaysaa boorin iyo taxdiid waa xarfu taxdiid marka low maa taatiina ay hal laa taatiina miyaad noola timaadidood keentid bilmalaa'ika malaa'ig miyaad noo keentid in kunta haddii aada ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay rasuulnimadaad sheeganaysaa hadday run tahay maad malaa'ig la timaadid kuu rumayso markhaatiga kuu furta allah waxau idhi maa nunazilu ma soo dejinno almalaa'ikata malaa'igta ma soo dejinno ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kuma soo dejinno malaa'igta wamaa kaanuu manay ahaanin kuwaas aayaadka doondoonaya iyo malaa'igtu idan kolkaas haddii aanu malaa'igta soo dejinno may ahaadeen kuwaasi mundariina kuwa loo kaadiyo oo markaaba waa la halaagi lahaa haddii malaa'igtay doonayaan loo soo dejin lahaa alla waxau idhi innaa annagu naxnu annagu nazalnaa waanu soo dejinnay addikra waxyigii waa qur'aanka eh waanu soo dejinnay wa innaa anagu lahu qur'aankaasi munasalka ah la xaafiduuna kuwii ilaalinayaanu nahay ee waxa weeyaan nuqsaan iyo ziyaado iyo isbeddel midna aan lagu samayn karin walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray rusulaa rusul ayaanu diray min qablika adiga hortaa nebi allow fii shiyaci alawaliina ay ilaa shiyaci alawaliin kuwii hore kooxahoodii iyo umamkoodii waxaanu u diray rusul oo macnaha adigu dee ma tihid kii lasoo diree ugu horreeyey ee rusul baa kaa horraysay wa in min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir allah waxau ihi wamaa yaatiihim uma yimaado kuwaasi min rasuulin ay rasuulun rasuul uma yimaado ilaa hadduu u yimaadose kaanuu waxay ahaan jireen bihi rasuulkaasi yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa oo siday adigaba kuugu jeesjeesayaan ayaa rusushaa horena ay ugu soo jeesjeeseen allah waxau ihi kadalik ay mithla dalika salki gelintaa horoo kale macnaha gelinta kuwaa hore quluubtooda gaalnimada iyo takdiibka la geliyey gelintaasoo kale ayaa naslukuhu takdiibka ama istihzaaga u celi damiirka naslukuhu waxaanu beenintaas ama jeesjeesidaa iyo takdiibkaasi waxaanu gelinaynaa fii quluubi almujrimiina xumafalayaasha iyo dembiilayaasha qalbiyadooda dhexdoodaanu gelinaynaa oo macnaha umamkaa hore ee gaalada ah sida gaalnimada qalbigooda aanu u gelinnay ayaa kuwan dambana qalbigooda gaalnimo aanu u gelinaynaa alla waxau ihi laa yu'minuuna rumayn maayaan bihi ay bilqur'aani almunazal qur'aankaa la soo dejiyey rumayn maayaan ama bihi ay binnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigaa qur'aanka lagu soo dejiyey ma rumaynayaan waqad khalad way tagtay baa alla uu yidhi sunnatu lwaliina kuwii hore waddadoodii la mariyey iyo habdhaqankii lagula dhaqmay ee lagula macaamilay horay u tagtay dhaqankooda iyo dariiqada la mariyeyna dee in la halaagay bay ahayd markay beeniyeen walan tajida lisunnati illaahi tabdiila taasina doorsoomi mayso ee waa daa'imo waa halkeedii allah waxau idhi walow fataxnaa haddaanu u furo calayhim korkooda kuwan aayaadka doondoonaya ee nebiyada odhanaya noo keen aayad iyo mucjizo haddaanu u furi lahayn baaban albaab haddaanu uga furi lahayn min asamaa samada albaab haddaanu uga balliqi lahayn oo fadalluu dabeed ay ahaadaan fiihi albaabkaasi yacrujuuna kuwa koraya iyagoo arkaya halkaas samada albaab intaanu uga ballaqno hadday ka koraan laqaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukirat waa la ooday uun absaarunaa indhahayaga ay suddat absaarunaa indhahaana laga xidhay waanu indha daraandarray waxba ma arkayno laqaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukirat absaarunaa ay suddat aragyadayada iyo indhahayaga waa la daboolo indhahaana laga xidhay maanakaa waxbaba arkayna bal kaba kaalay taase indha laga xidhay kaba kaalay oo waxay odhanayaan naxnu annagu qowmun qolo ayaanu nahay qoladaasoo masxuuruuna la sixray waabanu sixran nahay oo isma ogin ayay odhanayaan alla waxau ihi walaqad jacalnaa fi samaa'i buruujan wazayannaaha lilnaadiriin wallaahi laqad jacalnaa waxaanu ka yeelay fi samaa samada dhexdeeda waxaanu ka yeelay buruuja xidiga waaweyn aslulburji fooqa ama guriga weyn ee sarreeya laydhaa markaa samada dhexdeedii waxaanu ka yeelay xidiga waaweyn ama manaazil ashamsi waalqamarna waa lagu idlaaqay meelaha ay maraan iyo godadkooga cadeeda iyo dayax walaqad jacalnaa waxaanu yeelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruuja xidiga waaweyn wazayannaaha samadii waanu qurxinnay linnaadiriina kuwa eegaya ayaanu u qurxinnay oo xidigahaasaa lagu qurxiyey waxafidnaaha waxaananu ka ilaalinay samada min kulli shaydaanin shaydaan kasta shaydaankaasoo rajiimin ay marjuumin la fogeeyey ama la nacdalay ay matruudin malcuun ilaa man mid mooyaane kaasoo istaraqa xaday assamca maqalka oo kelmad waxa weeyaan dafay oo dhuftay malaa'igtu waxyaabaha ay ku sheekaysanayaan soo dafay kelmad ama soo xaday oo fa atbacahu dabeed u soo raacay waa shaydaankaase shihaabun mubiin dhimbiil cad oo ololaysoo ifaysa ay soo raacday oo waxa weeyaan gantaalka ama waran cireedka lala soo dayday waalarda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasiya alla waxau ihi waalarda waa baab lishtigaal oo waxaad ku nasbinaysaa ficil maxduuf oo kan madkuurkii uu fasirayo waayo kan dambe ma nasbin karo oo damiirka ayuu kaga shuqloonsan yahay marka waxaad tidhaha wamadadnaa waanu fidinay alarda arladii waa fidinay madadnaaha arladii waanu fidinay oo gogol baanu idinka dhignay fidsan wa alqaynaa waxaananu ku tuuray fiihaa arlada dhexdeedii rawaasiya ay jibaalan hawaabita buuro waaweyn oo sugan oo qodimo lagu dhidbay looga dhigay si aanay u dhaqdhaqaaqin wa ambatnaa waxaananu ka soo bixinay fiihaa arlada dhexdeedii waxaanu ka soo saaray min kulli shay wax walood u baahantihiin baanu ka soo saaray shay walba shaygaasoo mawsuunin la miisaamay oo la qiyaaso qadarkiisa la yaqaan oo waxa uu ku fasirayaa suyuuti ay macluumin muqadar cinda allah yacni waxaanu ka soo saaray arlada wax kasta oo la yaqaano oo la qiyaaso qiyaas muqadara oo macluuma ah ilaahay ka soo saarayna uu yaqaan ama waxaa kaloo lagu fasiray mawsuun yacni shay kasta oo wanaagsan oo qiimo leh waayo caadada dadkii hore ahayd waxa qiimaha leh in laysu miisaamo waxa kalena la tiriyo markaa shay la miisaamay waxaa looga jeedaa qiime iyo qadar leh oo wanaagsan ayaanu dhulkii idinka soo saaray wa jacalnaa waxaananu yeelay lakum idinkaanu idin yeelay fiihaa arlada dhexdeedii macaayisha waxyaabo aad ku noolaataan oo tijaaradiinnii iyo ganacsigiinnii iyo baayac mushtarigii iyo waxaad ku noolaanayseen ee aad ku tabcanayseen ee aad beeranayseen eed kala soo baxayseen ayaa arlada dhexdeeda laydin dhigay waman iyo cid baa laydin yeelay kuwaasoo lastum aydaan ahaanin idinku lahu mankaasi biraasiqiina kuwa arsaaqaya waxaa kaloo laydiin yeelay kuwo aydaan idinku arsaaqayn haddana aad ku intifaacaysaan oo idin adeegaya waxaa odhanaya abubakr aljaabir aljazaa'iri tafsiirka aysarka ay kalcabiidi waalimaai waalbahaa-im waa sida addoommadii rag iyo dumarba iyo waxa weeyaan bahaa-imtii iyo xoolihii la dhaqanayey oo macnaha kuwaas ilaahay baa idiin sakhiray oo waa idiin adeegayaan addoommadu xoolahana waa ku intifaacaysaan oo waa dhaqanaysaan dee idinkuna ma arsaaqaysaane ilaahay baa arsaaqaya idinku haddaa wax siisaanna sabab unbaa laydinka soo dhigay ee ina allaha huwa arasaaq dulquwati almatiin allah waxau yihi wa in min shayin shay ma jiro ilaa hadduu jirase cindanaa agtayada ayuu ahaaday khasaa-inu kaydadkiisa yacni meelaha lagu kaydinayo ee lagu xafidayo annaka agtayada ayuu ahaaday macnaha shay walood u baahato diin iyo dunyaba khasnadeed iyo kaydkeegu waa cinda allah alla waxa uu yidhi wamaa nunazziluhu kumana soo dejinayno kaydkaas iyo kaa agtayada yaalla ilaa biqadarin qiyaas mooye wax kale kaga soo dejin mayno qiyaastaas oo macluumin la yaqaano oo macluum ah wamaa nunaziluhu kuma soo dejinayna kaas agtayada ah ilaa biqadarin qiyaas mooye wax kale kusoo dejin mayno qiyaastaasoo macluumin la yaqaano oo dee raxmaadka iyo waxyaabaha ilaahay inoo soo dejiyo xisaab la-aan haddii lagu soo dejiyo dee waa baynu ku baabi'i lahayno waa lagu halaagsami lahaa bal ka waran laba cisho isku xigta rooba hadduu kaa qaadi waayo dheef iyo wanaag bay ahayd laakiin dhib baa ka dhalanaysa marka xataa raxmaddii iyo wanaaggii ayaa qiyaas iyo qorshe iyo qadar ku socotaa oo haddii kale dee halaag kugu noqonaysa iyo cadaab isu rogaysa allah waxau ihi wa arsalnaa waanu diray alriyaaxa dabaylihii ayaanu soo diray lawaaqixa xaale ay yihiin kuwa bacriminaya daruuraha oo daruurihii markay bacrimeeyaan daruurihii biyo ay ka buuxsamayaan dabeed biyihii ay ka soo da-ayaan markaa lawaaqixa ay tulaqixu asaxaaba fatamtaliu maa-an baa lagu fasiray waxay riminayaan daruurihii oo biyo ka buuxsamaya bixikmat illaah ama lawaaqixa waxaa lagu fasiray xawaamila taxmilu lmaa kuwa sida biyihii oo kaxaynaya wa arsalnaa waanu diray alriyaaxa dabaylihii ayaanu soo diray lawaaqixa iyagoo bacriminaya daruuraha si ay biyo uga buuxsamaan dabeedna ay u da-aan ama iyagoo biyihii sida lawaaqixa ay xawaamila fa anzalnaa dabeed waxaanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare ee daruuraha maa-an biyo ayaanu ka soo dejinnay oo fa asqaynaakumuuhu dabeed waanu idin waraabinnay ayaa alla u yidhi subxaanah wamaa antum manaydaan ahaanin idinku lahu biyaha aanu idin siinay bikhaasiniina kuwa kaydsanaya ay laysat khasaa'inuhu biaydiikum raxmaadka iyo roobka kaydkiisu gacmihiinna kuma jiro hadduu gacmihiinna ku jiro dee markaad doontaan ayaad soo di'in lahaydeen ama aad keensan lahaydeen markaa kuwa kaydsanaya idinku oo haysta maydaan ahaanin ilaahay baa idiin soo dejinaya isaga ayaana arlada amaakinteeda ka mida idinku kaydinaya kuwa soo dejiyey iyo kuwa kaydinaya midna ma tiidin allah waxau ihi wa innaa la naxnu nuxyi wa numiitu wa naxnu alwaarihuun wa innaa anagu la naxnu anagu nuxyi annaka ayaa wax noolayna wa numiitu waxna dilla wa naxnu anagu ayaa alla u yidhi alwaarihuuna kuwa wax dhaxlayaanu nahay macnaha cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa iyo makhluuqaadka dhammaantood annakaa dhaxlayna oo macnuhu waxa uu yahay kulligood waa baaba-ayaan oo baaqi noqon maayaan wa naxnu lbaaquun annakaa hadhayn oo baaqi noqonayna alla waxau ihi walaqad calimnaa wallaahiya laqad calimnaa waanu ogaanay dhab ahaan almustaqdimiina kuwii horreeyey ee hormaray oo minkum idinka idinka mid ah walaqad calimnaa wallaahiya laqad calimnaa waxa kaloonu dhab ahaan u ogaanay almustaakhiriina kuwii dib maray yacnii kuwii hormaree horreeyey iyo kuwa dib dhacee dambeeyey labadaba waanu ognahay baa alla uu yidhi subxaanah kuwii horreeyaanu ognahay oo laga soo bilaabo min ladun aadam calayhi salaam ilaa yowmikum haada aabbihiin aadam oo ka tafiiranteen laga soo bilaabo ilaa idinkaa maanta jooga ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ogyahay waxaa kaluu alla ogyahay kuwa dambeeyey oo kuwa maanta noolee jooga iyo kuwa jiri doona iman doona ilaa qiyaamaha inta laga gaadhayo kuwii hore iyo kuwii dambeba ilaahay waa ogyahay wa ina rabbaka rabbigaa nebi muxamedow huwa rabbiga yaxshuruhum isaga ayaa soo ururinaya khalaa'iqdaas kuwii hore iyo kuwii dambeba waayo innahu allah xakiimun waa kii xukum iyo xikmadba leh ee shay walba halkiisa dhiga caliimun kii cilmi badan ee wax walba og weeyaan rabbi tabaaraka wa tacaala hadihi suura suurat lxijri waxaa loogu magac daray ereygaa xusida lagu xusay aayaadka suuraddan aayad ka mid a walaqad kadaba asxaabu lxijri almursaliin asxaabu lxijrina waa reer hamuudkii nebi saalix loo diray calayhi salaam ilaahay suuraddan bilowgeeda wuxuu ku tilmaamay alqur'aanu alkariim wa mowqifu lmushrikiina minhu wa canaaduhum wa xifdu llahi lah qur-aankan sharafta badan ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo dejiyey munasalka ah iyo mowqifka ay gaaladii hore ka qaateen iyo siday u canaadayeen ee ay u diidanaayeen ilaa ay nebiga sala allahu calayhi wasalam ku tilmaamayeen inuu waalan yahay wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala kitaabka munasalka ah isagu inuu xafidayo oo ilaalintiisa uu ballan qaaday allah waxa uu tilmaamay inay jeclaanayaan kuwa gaaladii inay muslimiin noqdaan waase goorma waa marka taladu faraha ay uga baxdo jaaniskuna uu ka dhammaado oo rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waxaa lagu fasiray in tamanigaasi uu dhacayo cinda xuduuri ilmowt marka ay geeridu kusoo xaadirto ee malaa'igtii arwaaxda ka qabanaysay ay u timaado ayay xaqaa'iqdii hortooda imanaysaa markaasay tamaniyayaan in waxa weeyaan alla miyaa muslimiin ahaataan laakiin waa xilli dee calaacaliyo tamani aanu waxba u qabanayn waxaa kaloo lagu fasiray inuu tamanigaasi dhacaayo cinda mucaayanati alcadaab markay cadaabkii indhaha saaraan dabadeed naartii ay galaan markaana waa tamaniyayaan oo waxay odhanayaan alla miyaa muslimiin ahaataan halkaa kuma idaan jirteene walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin aayadda alla waa ka ku tilmaamee yidhi haddaad arki lahayd marka naarta la dul joojiyo ay ku calaacalayaan ay ku cataabayaan alla shallaytadayada eh miyaa dibna loo celiyo si aanaan aayaadka alle u beenin oo aanu u rumayno rususha laakiin waa cataab iyo calaacal aan waxba u qabanayn wakhtigiisiina la dhaafay waxa markaa alla uu yidhi darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun waa tahdiid iyo goodi iska daayo oo iskaga tag nebi allow ha raaxaystaan ha cunaan sida xoolaha ay u daaqaan xooluhuba ha isaga daaqaan dunuubta iyo adduunyada wakti dambey ogaan doonaan fasawfa yaclamuun waa waciid iyo goodi adag kuluu watamatacuu qaliilan inakum mujrimuun waxay la mid tahay hadalku allah ku yidhi cuna oo raaxaysta in yar dembiilayaal baa tihiin haddaad dembiilayaal tihiinna dee cadaab iyo cuquubo ayaa hanti idin ah waxaa kaloo la mid a aayaddii kale suuratu muxamed waladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaam wannaaru mahwan lahum kuwii gaaloobay way iska raaxaysanayaan waxaanay u cunayaan sida xooluhuba u daaqaan naartaana hoygooda dambe hantida u ah waa naarta jahannama nacuudu biاllahi min annaar marka waa goodii iyo hanjabaad darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim اlamal iskaga tag ha cunaan oo ha cabbaan oo ha raaxaystaan yididiiladu ha mashquuliso oo yididiiladu waxa weeyaan dee waa rajo beenay ku nool yihiin iyo cimri dharar intaasaad noolaan oo waxaasaad tabcan oo kanaad qabsan waa tuululamal waa yididiilo beena marka yididiiladaa beentiina ha shuqliso ee iska daah fa sawfa yaclamuun wakti dambey ogaan doonaan cidhibtooda dambe iyo xaqiiqadu waxay ku dambayso allah waxau ihi wamaa ahlakna min qaryati ilaa walaha kitaabu macluum maa tasbiqu min ummatin ajalaha wamaa yastaakhiruun maanaan halaagin ummad meel ku nool ilaa iyagoo le ajal loo qoondeeyo loo qiyaasay mooyaane yacni ajashii loogu talagalay halaagooda uunbaa lagu halaagaa ee kamana horeeyaan kamana dambeeyaan maa tasbiqu min ummatin ajalaha wamaa yastaakhiruun cidina ajasheeda kamana horeyso kamana dambayso waxay yidhaahdeen afxumadoodiiyo edebdaradooda halka ay ka gaadheen yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun waxay yidhaahdeen kaagan qur-aanka lagu soo dejiyayow waad waalan tahay oo siday u leeyihiin waad waalan tahay haddana ay u qirayaan in qur-aan lagu soo dejiyey ma nin waalan baa lagu soo dejiyaa waxay culimmadu yidhaahdeen maqsadkooda iyo ujeeddadoodu waxa weeyaan waa alistihzaau wasukhriya waa jees jees macnuhuna waxa uu noqonayaa yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru ay fii zacmik sidaad ku andacoonayseed sheeganaysa adigu ma aaminsanine hadalkoodu saasuu u dhacayaa sidaad sheeganayso kan qur-aanka lagu soo dejiyayow waad waalan tahay waana jees jees iyo sukhriyo waxaanay la mid tahay hadalkuu fircoon ku yidhi nebi muuse qaala ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun wuxuu yihi rasuulkiinan laydiin soo diray waa nin waalan macnuhu rasuulnimada ma aaminsana laakiin waa sukhriya iyo jees jees oo waxa uu leeyahay calaa sabiili listihzaa ina rasuulakum aladii ursila ilaykum lamajnuun waxay yidhaahdeen low maa taatiina bilmalaa'ikati in kunta min asaadiqiin miyaad malaa'ig noo keentid haddaad run sheegayso waxaa alla ugu jawaabay maa nunazilu lmalaa'ikata ila bilxaq wamaa kaanuu idan mundariin malaa'igta xaq mooye wax kale kuma soo dejinno haddii la soo dejiyana looma kaadiyeena waa la halaagi lahaa imaamu suyuuti waxa uu isagu ku fasiray ilaa bilxaqi ay ilaa bilcadaabi ilaa cadaabku waa xaq aljannatu xaqun wannaaru xaqun marka cadaabka la soo dejinayaana waa xaq lagu soo dejinaya ciddii mutaysatay marka waxa uu yihi macnuhu waxa weeyi malaa'igta kuma soo dejinno ilaa cadaab ay dadka cadaabayaan mooye si kale uma soo dejinno mar haddii cadaab loo soo dejiyana dee loo kaadin maayo waa la halaagaya wamaa kaanuu idan mundariin waxaa kaloo lagu fasiray ilaa bilxaqi ay ilaa bilwaxyi kuma soo dejinno malaa'igta waxyiga ay rususha u keenayaan mooye wax kale uma soo dejinno wamaa kaanuu idan mundariin haddii malaa'ig la soo dejiyana si ay xaqa iyo baatilka u kala saaraan dee looma kaadiyeen eh waa la halaagi lahaa weeyi dabeed alla wuxuu tilmaamay xifdinta uu kitaabkiisa ilaaliyey ee isagu uu soo dejiyey innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduun allah waxau yihi annaka ayaa qur-aanka soo dejinnay annakaana ilaalinayna annakaa soo dejinnayna macnaheedu waxa weeyi dee qur-aanku halka uu ka soo bilowday iyo cidda ku hadashay ibtidaa'an waa allah tabaaraka wa tacaala malagga soo qaaday ee nebiga u keenayna dee waa calaa sabiili tabliiq waa gaadhsiin malaggu isagu kuma hadlin mana samaysan ee waa gaadhsiiye uun laakiin waa asluub asaaliibta qur-aanka ee saxdaa ka mida sidii in badan ba qur-aanka sida ku soo aroorta in ilaahay tabaaraka wa tacaala afcaasha uu u igmado malaa'igtiisu ee ay sameeyaan isagu damaa'irteeda inuu isu tiiriyo marka innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun maadaama malaggu waxa uu ku soo degayey qur-aanka uu ku soo qaaday ay tahay biamri illaah kaannamaa ilaahay inuu keenay uu soo qaad uu soo dejiyey maadaama malaggu amarkii ilaahay ku wado waxaa la mid a fa idaa qara'naahu fatabic qur'aanah nebi maxamed oo qur-aankii markaanu kuu akrino qiraa'adiisa raac yaa nabiga qur-aanka u akriyaya dee malaku jibriil calayhi salaam haddana damiirku damiirkii ilaahay isaga isu tiiriyo u yihi faidaa qara'naahu marka macnuhu waxa weeyi maadaama malakuljibriil ku akriyayo biamri illaah ilaahay amarkiisa uu ku akriyayo sidaa darteed ayaa damiirka ilaahay isugu tiiriyey innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun marka damiirka sidaasaa la ysugu tiirinaya aayadana oo faidaa qara'naahu daas iyo innaa naxnu nazalna adikra labaduba waxay isaga mid yihiin damaa'irta alla uu isu tiiriyey qur-aanku waa maxfuud ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa ilaaliyey oo waxna laguma dari karo waxna lagama dhimi karo waxna lagama bedeli karo sababtuna waxa ay tahay ilaahay baa ilaalintiisa ballan qaaday wa innaa lahu la xaafiduun kutubihii hore tawraad iyo injiil iyo waxaa loo igmaday xifdigooda culimadoodii iyo axbaartoodii iyo rabbaaniyiintoodii bima stuxfiduu min kitaab illahi wa kanuu calayhi shuhadaa iyagaa laga dalbay inay xafidaan kutubihii hore culimadoodaa la yidhi ilaaliya laakiin kitaabka qur-aanka ah ilaalintiisa ilaahay cid kale uma igman ee isagaa damaanad qaaday sidaa darteed ayaa maalintuu qur-aanku nebi maxamed ku soo degay sala allahu calayhi wasalam laga soo bilaabo ilaa maalintaa maantaynu joogno xaraf haddii la bedelo ilmaha ugu yar ayaa qabanaya o odhanaya waa laxniya ka dah bal huwa aayaatun bayinaat fii suduuri aladiina uutuu lcilm waa aayaad cadcad oo laabaha kuwa cilmiga la siiye ku sugan oo ilaahay halkaa ku ilaaliyey marka waa mid aan waxna lagu dari karin waxna aan laga bedeli karin waxna aan laga nuqsaamin karin waayo macallinkiisii loo soo dhiibayna malakul jibriil buu ahaa oo qawi ahaa oo marka lasoo qaadayana jin iyo insitoona waxba kama qaadi karo waxna kama bedeli karo markii nebiga loo keenayna cid alla cid ku tasarufi karto wax ka bedeli kartaa midna ma jirto malakul-jibriil awooddiisa markii la tilmaamayo macallinkii nebi maxameda allah waxau yihi callamahu shadiidu lquwa waxaa wax baray oo waxyiga u keeno u akhriyey kii quwadiis iyo awooddiisu ay darayd ee adkayd waa malakuljibriil calayhi salaam waa malaa'igta kii ugu quwa iyo awood badnaa wa inahu la kitaabun casiiz laa yaatiihi albaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid allah waxau ihi qur'aanku waa kitaab haalib oo sarreeya oo wax ka sarreeya aanu jirin xujadiisuna ay haalib tahay baatilkuna ugama yimaado xagga hore iyo xagga dambe midna waana mid laga soo dejiyey ilaah xikmad badan oo mudan in la mahadiyo ilaahay waxa uu tilmaamay inuu rusul badan umamkii hore u diray oo nebi moxamed risaaladu aanay dee ku gaar ahayn walaqad arsalnaa min qablika fii shiyaci lwaliin walikulli qowmin haad qolo walba hanuuniyaa u sugnaaday oo nebi loo diray oo diinta ugu baaqaya ah wamaa yaatiihim min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun ilaahay waxa uu tilmaamay inaanu rasuulu iman jirin ummadihii hore ilaa hadday u yimaadaan se rusushu waa ku jees jeesi jireen culimadu waxay yidhaahdeen aayaddani waa tasliyatun lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa loo laab qaboojinayaa oo niyadiyo qalbiga loogu dejinayaa macnuhuna waxa weeye qoomkaagan kugu jees jeesayaa arrintani adiga gaar kuguma aha ambiyadii hore umamkii hore loo dirayba way ku jees jeeseen sida kuwani adigaba ay kuugu jees jeesayaan marka arrintu gaar kuguma aha waa tasliya waxa alla uu tilmaamay in sida kuwaa hore gaalada ah qalbigooda gaalnimada iyo istihzaag iyo sukhriyada loo geliyey sidaas oo kale inuu kuwa dembiilayaasha ana qalbigooda gaalnimada u gelinayo oo aanay rumaynayn waqad khalat sunnatu lwaliin kuwii horena dariiqadii la mariyey waa tagtay macnaha waxa weeyaan dee kuwa dambana kuwaa hore dariiqoodii unbaa hanti u ah oo halkay mareen ee halaagga ahayd ayaa kuwana la marin ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala madax adayga iyo canaadka gaalada nimankan codsanaya in aayaad lagu soo dejiye mucjizaad ilaahay waxa uu caddaynayaa ilaaha xogogaalka u ah ee ogey arkaya ayaa waxa uu tilmaamayaa nimankan dalbanaya aayaad in lagu soo dejiyo rususha ay mucjizaad keenaan wax walba haddii loo keeno ma rumaynayaan oo alla waxa u yihi walow fataxnaa calayhim baaba min aلsamaa fadaluu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmu masxuuruun samada aada arkaysa albaab haddii looga ballaqo oo iyadoo la wada arkaya ay koraan oy fuulaan waxay odhanayaan waanu indha daraandarri maannaka waxba aragnayba indhahaana laga daboolay oo waanu sixranayn ayay odhanayaan taasi waxay daliil u tahay nimanku xaqdoon ma aha ee waa mucaanidiin madax adag oo gaalnimada ku fogaaday aayaad kale alla ku tilmaamay canaadka iyo madaxadayga gaalada waxaa ka mid ah allah waxau ihi subxaanah qaluu inamaa anta min almusaxariin wama anta ilaa basharu miluna wain nadunuka la min alkaadibiin waxay yidhaahdeen rasuul yahow ninkaaga nebiga sheeganaya kuwa la sixruun baad ka mid tahay musaxar wamaa anta ilaa basharu miluna maad ahaa nin qof annakana lamida mooye wax kale maxaadna dheerta wain nadunuka la min alkaadibiin weliba waxaanu kuu malaynaynaa inaad beenaalayaasha ka mid tahay oo aanad run sheegeyn markaasaa weliba waxay yidhaahdeen faasqit calayna kisafan min aلsamaa in kunta min asaadiqiin waxay yidhahdeen bal samada jeex ama gobol ama qeyb ka mid ah dusha nagaga soo dejiya oo nagu soo rid haddaad run sheegayso waxay yidhahdeen samadaas qeyb ka mida nagu soo rid hadday rasuulnimadaadu runtaa tahay dabeed ilaahay wuxuu bayaamiyey xataa taasi hadday dhici lahayd inaanay rumeeyeen oo ay beenin lahaayeen oo alla waxau yihi wain yarow kisfan min aلsamaai saaqiطan yaquulu saxaabu markuum hadday arki lahaayeen jeex ama qeyb samada ka mid ah oo madaxooda kusoo dhacaya waxay odhan lahaayeen waa daruuro isdul saaran oo noo da-aya canaad halkay ka gaadheen waa sidii nimankii reecaad ee fadkii iyo daruurihii roobku markuu isa soo qabsaday yidhi waa roob ee la yidhi maaha ee waa cadaabkaad degdegsanayseen falamaa ra-awhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna markay arkeen roob isa soo qabsaday oo togagoodii kusoo beegan ay yidhaahdeen walle waa roob inoo da-aya bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim waxaa la yidhi roob iska daaye waa cadaabkaad degdegsanayseen waa dabayl cadaab idin xanuujiyo xambaarsan ilaahay tabaaraka wa tacaala halkaa markaa waxa uu ku tilmaamay aayaadka aynu soo sheegnay madax adayga iyo canaadka gaaladu heerka uu taagan yahay waxaa ka mid a waxyaabaha tilmaamaya canaadkooga allah waxau ihi wain yarow kulla aayatin laa yu'minuu biha aayad kasta hadday arkaan oo mid kasta loo soo dejiyo ma rumaynayaan waayo waa mucaanidiin waxaa kaloo alla uu yidhi wamaa tugni alaayaatu wannuduru can qowmin laa yu'minuun maxay aayaadka iyo rususha u digayaa ay ka tarayaan dad aan rumayneyn dee waxba dad aan weelayneyn oon waxba qaadanayn waxba u tari maayaan ilaahay waxa uu tilmaamay walaqad jacalnaa fi الsamaai buruuja wazayannaaha lilnaadiriina waxafidnaaha min kuli shayطaani rajiim ila man istaraqa الsamca faatbacahu shihaabu mubiin alla waxa uu yidhi waxaanu samaawaadka dhexdooda yeelay xidigo waaweyn oo aanu ku qurxinnay oo xidigaha xikamka ilaahay u abuuray ayay ka mid tahay inay yihiin ziinat الsamaa inaa zayanna الsamaءa addunya biziinatin اlkawaakib samaa-u dunyahaas ayaa lagu qurxiyey waa xikamka ilaahay u abuuray xidiga waxaa kaloo ka mid a xikamka loo khalqay inay yihiin rujuuman lishayaaiin kuwa shayaadiinta iskorkoraya ee intay isdul fuulaan doonaya inay soo dhegadhegeeyaan malaa'igta samaa-u dunyaha ku sheekaysana se ilaahay wuxuu xukumay kuwaa doonaya dee in waxa weeyaan lagu rajmiyo lagu gano oo lagu gubo oo waxyaabaha xidigaha loo khalqay oo xidigtii dhimbiil yaroo cadoo ka mid a ayaa lagu ganayaa shaydaankii oo lagu dilayaa maaha xidigtii oo dhan waxaa ka mid a maqaasida iyo ujeedooyinka loo khalqay wa calaamaatin wa binajmi hum yahtaduun waxa weeyaan in lagu hanoono oo jihada iyo qiblada iyo dariiqa ruuxa socotadii uu socdo uu ku kala garto xidigaha ilaahay waxa uu tilmaamay in shaydaan kastoo la fogeeyey laga dhowray samada oo laga xafiday mid intuu kelmad yar soo maqluu soo dafo dabadeed gantaal laga daba keenoo lagu dila mooyaane oo shayaadiinta waxaa caado u ahayd intay iskorkoraan inay samaawaadka samadaa samaa-udunyaha intay u dhowaadaan in waxyaabaha ilaahay uu soo xukumay ee malaa'igtu ay dhexdooda ku hadal hayaan inay soo dhegadhegeeyaan dabadeed waxay ka soo maqlaan dee intay la soo cararaan kuwa ay isku shaqaysanayaan ee sixiroolayaasha iyo faaliyayaasha inay dhegta ugu tuuraan ayaa dhaqan u ahayd dabeed nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii la soo saaray ee bicsadii nebiga kadib ayaa laga manciyey arrintaas lana rajmiyey oo waxa weeyaan gantaalahaas iyo dhimbiilaha holcaya ee ololaya lagu ganay suuratuljinni waa ka alla kaga warramay xikaayada ay ka warramayaan wa annaa lamasna asamaa'a fawajadnaaha muli'ad xarasan shadiida wa shuhuba samadii ayaanu beegsanno aanu doonnay siaanu horeba u damci jiray inaanu soo dhegaysanno markaasaa waxaanu ogaanay in gaadh adag waxa weeyaan laga buuxiyey oo gantaalo iyo waxa weeyaan shuhub iyo dhimbiilo ololaya in la diyaargareeyey wa annaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamc faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada waxay yidhaahdeen waxaanu ahayn kuwo waxa weeyaan ka fadhiista samada meelo maqaacid intaanu isdul fuulfuullo si aanu usoo dhegaysanno ruuxa markaa maanta isku daya inuu dhagaysto waxa uu helayaa waxa weeyaan gantaal ama olol iyo holac loo diyaariyey oo lagu dilayo markaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bicadiisii kadib yacni markay isku dayaan inay soo dhegadhegeeyaan samada waxaa lagu ganayaa shihaabun mubiin oo holaca iyo dhimbiisha cad ee ifaysa ee ololaysa ah ayaa lagu ganayaa dabeed shaydaankii kelmadda soo maqlay laba mid buu noqonayaa in gantaalkii ama ololkii iyo dhimbiishii dabka ahayd ay haleesho oo halkaa uu ku dhinto aanu meelna la gaadhin iyo waa wax isdul fuulfuushane siduu midba mid ugu sii tuurayo ka u hooseeyaa inuu la badbaadou la baxo dabadeed ay dhegta ugu tuuraan awliyaau shayaadiin kuway isku shaqaysanayeen ee sixiroolayaasha iyo faaliyayaasha iyo kuwa la midka ah inay dhegta kelmaddii ugu tuuraan ay soo maqleen kadibkiina uu ku daro mi-atu kadba boqol beenood uu ku badxo xabaddii runta ahayd ama kelmaddii ay soo maqleen markaasaa kaahinkii iyo saaxirkii marka uu wax sheegayo marna sagaal iyo sagaashankii ama boqolkii beenood ayuu dadka gerhka u gelinayaa oo dee wixii ma xaqiiqoobayo marna waxaa laga yaabaa midhkii runta ahayd intay ugu beeganto in la yidhaahdo waa weli karaamo leh weligiiba been ma sheego waana min alibtilaa iyo waxyaabaha dadka lagu imtixaamayo ee fidnada ah marka alla wuxuu tilmaamay in samada waxa weeyaan shayaadiinta laga ilaaliyey ilaa mid waxa weeyaan maqalka soo xada kelmad intuu soo dafuu soo dhufto dabadeed gantaalka ama dhimbiisha ololaysa laga daba keeno mooyaane ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ka warramay madaahira qudratih muuqaalada awooddiisa iyo qudradiisa tilmaamaya dhulka iyo cirkaba oo alla waxau ihi waalarda madadnaaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waambatnaa fiiha min kuli shayin mawsuun arladii waa fidinoo waa gogollay waxaananu ku adkaynoonu dhidiba adag uga dhignay buuraha waxa weeyaan ku dhidban waxaananu ka soo saaray wax kasta oo la miisaamay oo qiimo leh ama shay kasta oo qiyaasan oo muqadar ah oo qadar cayiman ilaahay ku soo saaray tabaaraka wa tacaala ilaahay waxa uu tilmaamay isagoo nicamkiisa inoo tirinaya inuu arlada dhexdeeda inoogu yeelay waxyaabahaynu ku noolaanani nooc walba sidoo kale inuu inoo yeelay kuwo inoo adeegaya oo addoommadii iyo xoolihii aynu dhaqanaynayba leh kuwaasoo ilaahay uu arsaaqayo innaku aynaan arsaaqayn dabeed allah wuxuu tilmaamay shay walba kaydkiisa iyo khasnadiisu ilaahay agtiisa inuu yaallo wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum waxaananu ku soo dejinaynaa uun qiyaas la garanayo oo ilaahay qoondeeyo ugu talagalay waxaa lagu fasiray wa in min shayin ilaa cindanaa khasaa-inuh cumuumka waa lagu daayey oo in muraadku uu yahay wax kasta cir iyo dhulba khasnadiisa annaka hayna waxaananu idinka siinaynaa uun qiyaas la yaqaano oo la qoondeeyey kaasi waa tafsiir caam ah shay kasta annakaa kaydkiisa hayna tafsiir kale waxaa lagu fasiray in looga jeedo almatar roobka oo macnaha matarkaa iyo raxmaadkaas khasaa-intiisu agteeda yaallaan oo idinkuma haysaan waxaananu ku soo dejinaynaa un qiyaas la yaqaano oo inta maslaxada iyo dantu ay idinku jirto oo idinka ogo in yar hadduu dhaafo waktigiisa ama uu ziyaado dee waxa weeyaan waa lagu baaba'aya marka waa qiyaas macluum ah dabeed alla waxa uu tilmaamay wa arsalna ariyaaxa lawaaqixa inuu dabaylaha u diray inay daruuraha bacrimiyaan si ay biyo uga buuxsamaan kadibna ay u da-aan inay kaxeeyaan oo kolba halku ilaahay doonay ay u kaxeeyaan faanzalnaa min asamaa'i maaan faasqaynaakumu wamaa antum lahu bikhaasiniin allah tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi xaggii sare oo daruuraha ah biyaanu idinka soo dejinnay waananu idin waraabinnay idinkuna matarkaa iyo biyahaas kuwa kaydsanayoo kaydkooga haya ma tihidin cinda allaahi khasaa'inuh dabeed alla wuxuu tilmaamay isagu inuu yahay ka waxna dila waxna nooleeya khalqigana dhaxlaya macnaha kulligood intay baaba'aan isagu uu baaqi noqonayo ilaahay waxa uu ihi kuwii hore iyo kuwii dambaba annakaa og ilaahay baana soo ururinaya aliflamra allahu aclamu bimuraadih allah waxau ihi tilka taasi aayaatu lkitaabi kitaabka aayaadkiisii weeyi wa qur'aanin wa aayaatu qur'aanin qur'aanka aayaadkiisii weeyi qur'aankaasoo mubiinin xaqa iyo baadilka kala qeexaya oo kala caddaynaya rubamaa yawaddu inta ay jeclaanayaan baa badan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low kaanuu inay ahaan lahaayeen muslimiina kuwa muslimiin ah yacnii kuwii gaalada ahaa waxa fara badan inta ay tamaniyayaan ay jeclaanayaan inay muslimiin ahaan lahaayeen oo mawaaqif fara badan ayay tamaniyayaan alla miyaa muslimiin ahaataan markay geeridu ku soo xaadirto markaa ay dhimanayaan markay cadaabkii arkaan markay naarta galaan mawaadintaas oo dhan waxay tamaniyayaan alla miyaa muslimiin ahaataan laakiin waa xilli tamani iyo cataa baanu waxba u tarayn alla waxau ihi darhum iskaga tag nebi allow oo iska daah ya'kuluu waxay iska cunaan oo wayatamatacuu ha raaxaystaan oo wayulhihim ha mashquuliyo alamalu yididiilooyinku ama yididiiladu ha mashquuliso fasawfa yaclamuuna wakti dambe ayay xaqiiqada ogaan doonaan oo indhahooda ay wax ku arki doonaan in amarkani uu yahay amru tahdiid ee ibaaxo aan u ahayn wax loo banaynayo iska badaa laakiin hanjabaad uu yahay amarkani waxaa kuugu daliila dee fasawfa yaclamuun daa way ogaan doonaane xaqiiqada waa hadidaad iyo goodi adag alla waxau ihi wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qarya ay min ahli qarya magaalo dad ku nool maanaan halaagin ilaa walahaa xaal uu u sugnaaday mooyaane kitaabun ajal ajashaa la qoray oo macluumun la yaqaano yacni waa ajalun maktuubun macluum ajal la qoray oo la garanayo iyaday u sugnaatay mooye si kale umaanaan halaagin macnaha muddadeedii loo asteeyey ayuun baanu ku halaagnay alla waxau ihi maa tasbiqu kama hormarto min ummatin ummadi ajalahaa muddadeedii loo qiyaasay loo qadaray kama horayso wamaa yastaakhiruuna kamana dib dhacaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa ayuha aladii kii nusila lagu soo dejiyeyow calayhi korkiisa addikru qur'aanka ka waxyiga lagu soo dejiyeyow innaka adigu lamajnuunun mid waalan baa tahay low maa taatiinaa ay hal laa taatiinaa miyaad noola timaadid bilmalaa'ikati malaa'ig miyaad noola timaadid ood keentid in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddii aad ka mid ahaatay alla waxau ihi maa nunazilu ma soo dejinno almalaa'ikata malaa'igta ma soo dejinno ilaa bilxaqi xaq mooye wax kale kuma soo dejinno macnaha waxaa looga jeedaa xaqanna ay ilaa bilcadaabi ummadaha marka lagu cadaabayo mooyaane si kale uma soo dejinno wamaa kaanuu manay ahaadeen kuwaasi odhanaya malaa'ikeen idan kolkaas yacni markaanu malaa'ig soo dejinno cadaabaysa may ahaadeen mundariina kuwa loo kaadinayo mabay ahaadeen ee deg deg baa loo halaagi lahaa allah waxa u hi inaa anagu naxnu anagu nazalnaa anaka ayaa soo dejinay addikra qur'aanka waxyiga ayaanu soo dejinay wa inaa anagu lahu dikrigaasi laxaafiduuna kuwii ilaalinayaanu nahay walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray min qablika adiga hortaa nebi allow rusulan soo qadar rusul baanu diray fii shiyaaci alwaliina fiiduna waa bimacnaa ilaa eh ilaa shiyaaci alawaliina ummadihii hore kooxahoodii iyo fariiqooyinkoodii kala duwanaa rusul baanu u diray qolo walba wamaa yaatiihim uma yimaado kuwaas hore min rasuulin rasuul uma yimaado oo uma iman jirin rasuul ilaa haddii uu u yimaadose kaanuu waxay ahaan jireen bihi rasuulkaasi yastahzi'uuna kuwa ku jees-jeesa oo siday adigaba nebi allow kuwan quraysheed kuugu dheeldheelayaan sidaas oo kale ayuunbaa rusushii horena loogu jees-jeesay allah waxa uu ihi kadalika naslukuhu fii quluubi lmujrimiin jalaaludiin asuyuuti waxa uu soo qadarayaa oo odhanayaa ay mila idkhaalina atakdiiba fii quluubi ulaa'ik nudkhiluhu fii quluubi lmujrimiin sida aanu beeninta qalbiyada kuwaa hore u gelinay ayuun baanu kuwan dambena u gelinaynaa kadalik ay mila dalik gelinta aanu kuwaa hore qalbiyadooda beeninta gelinay oo kale ayaa naslukuhu beenintaas iyo jees-jeeska aanu u gelinaynaa fii quluubi almujrimiina xumafalayaasha qalbiyadooda laa yuuminuuna ma rumaynayaan bihi ay binnabiyi nebigaa ma rumaynayaan aw bilqur'aani ama qur'aanka lagu soo dejiyey rumayn maayaan waqad khalat way tagtay sunnatu lwaliina kuwii hore waddadoodii la mariyey iyo habkii loola dhaqmay waa tegey dariiqadooda loola dhaqmayna waxay ahayd markay umamkii ambiyadoodii beeniyeen dee in la baabiyo halaag uu ku habsaday markaa kuwan dambena waxa helaya uun kuwaa hore wixii helay allah waxau ihi walow fataxnaa haddaanu u furo calayhim korkooda baaban albaab haddaanu uga furo min asamaa xagga samada albaab haddaanu uga ballaqno oo fadalluu ay ahaadaan fiihi albaabkii yacrujuuna kuwa koraya albaab intaanu samada uga furo iyadoo la arkayo hadday fuulaan oo koraan laqaaluu waxay odhan lahaayeen innamaa sukirat absaarunaa indhahayaga waa la daboolay uun waanu indha daraan darray waxba ma arkaynay odhan lahaayeen bal kaba kaalay hadalkaa horoo naxnu annagu bay odhan lahaayeen qowmun qolo ayaanu nahay kuwaasoo masxuuruuna la sixray waanu sixranahay bay odhan lahaayeen walaqad jacalnaa wallaahi laqad jacalnaa waxaanu yeelay fi samaa samada dhexdeeda waxaanu yeelay buruuja xidiga waaweyn wazayannaaha samada waxaanu u qurxinay lilnaadiriin kuwa eegaya waxafidnaahaa samadii waa ka ilaalinay min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantii shaydaankaasoo rajiimin ay marjuumin la fogeeyey ama la nacdalay ilaa man mid mooyaane kaasoo istaraqa xaday ama dafay assamca maqalka oo kelmad yar ka soo dafay xagga sare oo fa atbacahu dabeed uu soo raacay shihaabun holac iyo olol mubiinun oo cad yacni dhimbiil hol ay soo yacni waxa weeyaan aada u ololaysaa ay soo raacday oo lala beegsaday allah waxau ihi waalarda ay wamadadnaa waanu fidinay alarda arladii madadnaaha waanu fidinay wa alqaynaa waxaanu ku ridnay fiihaa arlada dhexdeedii rawaasiya buuro waaweyn oo lagu dhidbay oo ku sugan arlada xikmadda loo loogu dhidbay buurahana ilaahay aayaddii kale u ku caddeeyey alla wuu yidhi wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum ilaahay arlada wuxuu buuraha waaweyn ugu dhidbay si aanay idinla ciirciirin ama idinla leexleexan oonay u dhaqdhaqaaqin ayaa loogu dhidbay wa ambatnaa waxaanu ka soo saaray fiihaa arlada dhexdeedii min kulli shayin shay wal ood u baahan tihiin waanu idinka soo bixinay arladii shaygaasoo mawsuunin ay macluumun muqadar cinda allah kaasoo ah mid la yaqaano oo la qiyaasay oo miisaaman oo qadarkiisa la yaqaano ama mawsuunin mid wanaagsan oo qiimo leh waayo wixii qiimo leh ayaa la miisaamaa wajacalnaa waxaanu yeellay lakum idinkaanu idin yeellay fiihaa arlada dhexdeeda aanu idinku yeellay macaayisha waxyaaba aad ku noolaataan iyo waman cid baanu idin yeellay cidaasoo lastum aydaan ahaanin lahu mankaasi biraasiqiina kuwa arsaaqa cid aydaan idinku arsaaqin oo alla arsaaqo ayaanu idin sakhiray oo addoommadii iyo xoolaha aada dhaqanaysaane idiin adeegaya ah wain min shayin wa in min shayin shay ma jiro ilaa hadduu jira se cindanaa agtayaduu ahaaday khasaa-inu kaydadkiisa iyo halka lagu xafidaa annaka agtayada ayay ahaadeen wamaa nunaziluhu mana soo dejinayno kaas ilaa biqadarin qorshe iyo qiyaas mooyaane macluumin la yaqaano qiyaas la yaqaano mooyaane wax kale ku soo dejin mayno wa arsalnaa waanu diray baa alla uu yidhi alriyaaxa dabaylihiina waanu diray lawaaqixa iyagoo bacriminaya daruurihii si ay waxa weeyaan u biyogeliyaan oo fa anzalnaa dabeed waanu soo dejinnay min asamaa xagga saree daruuraha waxaanu ka soo dejinnay maaan biyo oo fa asqaynaakumuuhu dabeed waanu idin waraabinnay wamaa antum manaydaan ahaanin idinku lahu biyahaanu idin waraabinnay bikhaasiniina kuwa kaydsanaya oo khasaa-inta biyahaasi ay ku jiraan idinka agtiinna may ahaanin ee ilaahay agtiisay ahaadeen wa innaa annagu la naxnu annagu nuxyii annaka ayaa wax noolayna wa numiitu waxna dilla wa naxnu annagu alwaarisuuna kuwa wax dhaxlayaanu nahay ee makhluuqaadka oo dhan kuwa dhaxlaya ee makhluuqaad oo dhammi markay baaba-aan baaqi noqonayaa waa annaga naxnu lbaaquun idinna waa baaba-aysaan allah waxau ihi walaqad calimnaa wallaahi laqad calimnaa dhab ahaan baanu u ogaanay almustaqdimiina kuwii hormaray oo minkum idinka idinka mid ah kuwii horreeyey ilaa aabihin aadam ilaa maanta wixii horreeyey waanu ognahay baa alla uu yidhi walaqad calimnaa wallaahi laqad calimnaa waxaa kaloonu dhab ahaan u ogaanay almustakhiriina kuwii dib marayna waanu ognahay oo kuwa dembeeyey ee maanta nool iyo kuwa aan maanta noolayn ee dib ka iman doonee ka noolaan doona ilaa qiyaamaha laga gaadhayo waanu ognahay wa inna rabbaka rabbigaa nebi allow huwa isaga ayaa yaxshuruhum kuwa hore iyo kuwa dambaba isagaa soo ururinaya oo isku soo duubaya qiyaamaha waayo innahu alle xakiimun kii waxa weeyaan an qaldamin ee xukum iyo xikmad ba leh weeyaan allah caliimun ee cilmiga badan alla waxau ihi walaqad khalaqnaa wallaahi laqad khalaqnaa waxaanu abuuray alinsaana insaankii oo aadam looga jeedo waa asalkii insaanku ka tafiirnaa min salsaalin dhoobo qallalan oo waxa weeyaan shanqadhaysoo dananaysa ayaanu ka abuuray dhoobadaasoo min xama-in dhoobo madoobaatay ah dhoobadaa madowga ahoo masnuunin doorsoontay waljaanna ay wa khalaqnaa waanu abuuray aljaanna jinkiina waanu abuuray khalaqnaahu waanu abuuray jinka min qablu ay min qabli linsaan insaanka oo aadam ah hortii ayaanu jinka abuuray intaanaan aadanba abuurin min naari samuumi hanfiga iyo kulaylka dabkiisii baanu ka abuuray oo jinka dabka iyo holaca ololaya ee iftiimaya ayaa laga abuuray wadkur xusnabi allow id waagii qaala uu yidhi rabbuka rabbigaa lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii anigu khaaliqun waxaan abuurayaa bashara bashar qof ayaan abuurayaa oo min salsaalin dhoobo qallalan oo shanqadhaysoo cod leh marka wax lagu dhufto shanqadheeda la maqlayo dhoobadaasaan ka abuurayaa dhoobadaasoo min xama-in waxa weeyaan mid madoobaatay ah taasoo masnuunin doorsoontay faidaa sawaytuhu basharkaas markaan ekeeyeen dhammaystiro oo wa nafaktu aan ku afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruuxdayda yacni arwaaxdan abuuray ruux ka mid ah idaafadu waa tashriif oo waa sidii beytullah iyo naaqatullah eh ruuxdayda markaan ku afuufana faqacuu u dhaca lahu isaga u dhaca saajidiina xaala atiin kuwa u sujuudaya fasajada dabeed waa sujuudeen almalaa'ikatu malaa'igtii kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo abaa waa diiday ibliis an yakuuna inuu ahaada huwa isagu maca saajidiina kuwa sujuudaya la jirkooda inuu ahaado waa diiday qaala waxa uu ku yidhi allah yaa ibliisu ibliisow maa laka maxaa kuu sugnaaday allah takuuna inaanad ahaanin maca saajidiina kuwa sujuudaya macooda maxaa kuu sugnaadee kuu diiday inaad la sujuuddo kuwa sujuudaya qaala waxau yidhi markaa ibliis lam akun anigu ma ahaanin liasjuda kii u sujuudaya libasharin qof khalaqtahu aad ka abuurtay min salsaalin dhoobo qallalan oo shanqadhaysa dhoobadaasoo min xama-in mid madoobaatay ah taasoo masnuunin doorsoontay qaala waxa uu ku yidhi rabbi fakhruj haddaba ka bax ibliisow minhaa samada ka bax ama minhaa jannada ka bax ama minhaa min zumrati lmalaa'ika malaa'igta jamacooda ka dhex bax ma istaahishid inaad halkan joogte waayo fa innaka adigu rajiimun ay marjuumun mid la fogeeyey baa tahay wa inna calayka korkaagana waxaa ahaatay allacnata nacdal iyo naxariista in lagaa durkiyaa korkaaga ahaatay ilaa yowmi ddiini ilaa maalinta lays abaalmarinayo malcuun baa tahay qaala waxau idhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow faandirnii ii kaadi ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta laysa soo bixinayo ii kaadi qaala waxa uu ku yidhi rabbi fa innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayaad ka mid tahay ilaa yowmi lwaqti ilaa waqtiga maalinkiisa wakhtigaasoo almacluumi la garanayo waqtiga macluumkee la yaqaano maalintiisa inta laga gaadhayo waa laguu kaadiyey qaala waxau ihi markaa ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa akwaytanii ay biiqwaa'ika lii hallaynta adi hallaysaan ku dhaartaye la usayinanna waan u qurxin oo waan u qurxin lahum iyaga waa ilmo nebi aadame aadam iyo tafiirtiisa fil ardi arlada dhexdeedaan dembiga ugu qurxin wala uqwiyannahum waanan hallayn oo waan baadiyayn ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka addoommadaada mooyaane oo kuwaa kari maayo addoommadaadaasoo minhum bani aadamka ka mid ah addoommadaasoo almukhlasiina kuwa la saafi yeelay ah ee camalkooda alla u badhax tiray kuwaa mooyaane inta kale waan hallayn baa uu yidhi qaala waxau idhi rabbi haadaa ariiqa ikhlaaska iyo badbaadada iyo xaqu oo ismi ishaaraha haadaa waxa uu noqonayaa ikhlaaska laga fahmayo almukhlasiina ee lagu badbaadayo lianna alkhalaasa fi likhlaas badbaadadu ikhlaaskay ku jirtaa marka dariiqadaas ikhlaaska ee xaqee lagu badbaadayaa siraadun waajid ama waa waddo waddadaasoo muusilun usoo qadar ku gaadhsiinaysa calaya ay ilaya aniga isoo gaadhsiinaysa dadka waddadaasoo mustaqiimun toosan macnaha dariiqa xaqa iyo ikhlaasku waa waddada keliya toosan ee qofka aniga isoo gaadhsiinaysa ee uu aniga igu soo gaadhayo alla waxau idhi inna cibaadiya addoommadayda laysa uma ahaanin laka adiga ibliisow kuuguma ahaanin calayhim korkooda sultaanun wax xujo ama xoog ah addoommadayda wax xujohood yacni waxa weeyaan korkooda aada u helayso ama wax xoogood u helaysaa midna ma jiro ilaa man mid mooyaane kaasoo itabacaka ku raaca oo min alghaawiina kuwa hallaabay ka mid ah qofka isagu ku raacay sidiisa u luma mooye mukhlisiinta wax awood ama xujo ood u helaysaa midna ma jiro wa ina jahannama jahannamina lamawciduhum waa ballantooda loo ballan qaaday waa bani aadamka kuwooda gaalada ee ibliis raacay ballantoodu iyaga iyo ibliisba jahannamo weeyi ajmaciina xaala yihiin dhammaantood lahaa waxay leedahay jahannami sabcatu abwaabin albaabo toddoba ah oo likulli baabin albaab walba waxaa u sugnaaday jus-un qayb qaybtaasoo maqsuumun loo qoondeeyo loo qaybiyey oo minhum bani aadamkii iyo ibliis ka mid ah yacni albaab wal oo toddobada albaab ka mid ah nin walba meeshuu doono kama gale eh qayb loo qoondeeyo loogu talagalo u gaaraa meel walba ka gelaysa alla waxau ihi ina almuttaqiina kuwa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka cabsadaa fii jannaatin jannooyinba ay ku dhex sugan yihiin iyo wa cuyuunin ila durduraya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa muttaqiinta udkhuluuhaa jannooyinkaa gala bisalaamin nabadgelya ku gala aaminiina xaala atihiin kuwa nabadgelya oo nabadgalay kuwa aamina xaala atihiin wanasacnaa waxaanu ka siibnay maa fii suduurihim muttaqiinta laabahooda wixii ku jiray oo min ghillin xiqdi iyo xumaan ah ikhwaanan xaalo ay yihiin kuwo walaalo ah oo calaa sururin sariiro korkood ku sugan mutaqaabiliina xaalo ay yihiin kuwa isa soo qaabilsan oo iska soo horjeedoon dhabarka ama qadaadka isu jeedinay alla waxa u ihi laa yamasuhum ma taabanayo muttaqiinta ahlu jannaha ah fiihaa jannooyinkaa dhexdooda kuma taabanayo nasabun wax dhibaato iyo daal ah wamaa hum manay ahaanin ahlu jannuhu bimukhrajiina kuwa laga saarayo minhaa jannada xaggeeda may ahaanin oo waa ku daa'imayaan oo marna laga saari maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala fii hadihi alaayaat wuxuu inoogaga warramay qisatu khalqi اlinsaani waاljini wa sujuudi اlmalaa'ikati liaadama wa ibaa'i ibliisa wa masiiru man itabacahu abuurkii ilaahay insaanka uu abuuray waa asalkeennii aadame aynu ka soo jeednay iyo abuurka uu abuuray jinka oo waxaa la yidhi aljaanu waa abuljinni sida aadam u yahay abulbashar ayaa aljaanna waa abuljinni marka waa asalkoodii ay ka soo jeedeen marka abuurka insaanka iyo jaankaas oo abuljinni ah waa ibliise abuurka alla uu abuuray ayuu ka warramay iyo malaa'igtu sujuudday u sujuudday aadam calayhi salaam iyo diidmada uu ibliis diiday iyo halka ay marayaan ibliis iyo intii diidmada ku raacday ee iyaguna waxa weeyaan daacada iyo cibaadada loogu taag waayey waxaa kaloo ku sugan aayaadkan thawaabu lmuttaqiina yowma alqiyaama dadka adduunka ilaahay kaga cabsadaa abaalmarintay qiyaamada helayaan khalqiga iyo abuurista insaanka oo aadama calayhi salaam waxaa aayaadka ku soo aroortay waxyaabo kala duwan abuurkiisa in lagu tilmaamay oo mar waa min salsaalin min xama-in masnuun sida aayaddan mar waxaa la tilmaamaa khalaqahu min turaab mar min tiinin laazib waxay culimmadu markaa yidhaahdeen abuurka aadam maraaxil dhowr oo kala dambaysa ayuu soo maray markii u horreysay waxaa laga abuuray oo abuurkiisa asalkiisu wuxuu ahaa maaddadan laga abuuray ayaa marxalado kala dambaysa martay marka maaddada asalkeedu waxay ahayd bilowgii u horreeyey ee laga khalqay min turaab ciid ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab waa marxaladda ugu horreysa ciidda ayuu maray maraaxil buu maray ciid baa ugu horreysay dabadeed ciiddii waa la qooyey dhoobay noqotay waa marxaladda labaad id qaala rabuka lilmalaa'ikati inii khaaliqun bashara min tiin ilaahay waxa uu yidhi bashar baan ka abuurayaa dhoobo marka waa ciiddii oo la qooyey ayaa tiin dhoobo noqotay dhoobadii qoyaankii markii uu ku sugnaaday waxay noqotay mid dhegaysa oo wixii ay taabato ku dhegaysa dabeed marxaladii saddexaad inaa khalaqnaahu min tiinin laazib waa dhoobo ku dhegaysa waxay taabato marxaladda ugu dambaysee afraad ayaa ah min salsaalin min xama-in masnuun dhoobadii ayaa markii la dhigay qallashay way angegtay way doorsoontay way madoobaatay waxay noqotay wax adag oo wixii lagu dhufto shanqadh iyo cod ay samaynayso waxa weeyaan dhawaaq iyo sawd leh waayo luqada carabiga aslu salsala waxaa la yidhaha shayga sawdeeya codka leh oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu tilmaamayey sifaadka uu waxyigu ugu yimaado waa kii lahaa u axyaanan yaatiinii mithla salsalati aljarasi mararka qaarkood waxyigu wuxuu iigu yimaadaa sida dananka iyo dhawaqa ama codka jaraska oo kale marka aslu salsala waa sawdka marka markii hore ciid bay ahayd qallalan waa la qooyey mid waxay taabaste ku dhegaysay noqotay way qallashay way madoobaatay way doorsoontay mid adag bay noqoto min salsaalin min xama-in masnuun marka maraaxisha dhowrka ah ayaa maadada asalka aadam ay soo martay dabeed alla wuxuu amray tabaaraka wa tacaala marka uu insaanka ah ama khalqiga makhluuqaas marka uu taam yeelo uu dhammaystiro ruuxdana uu ku afuufo inay kulligood u sujuudaan min ruuxi ruuxdayda jamiicu larwaax ruuxaha oo dhan isagoo ilaahay uu leeyahi o isaguu abuuray haddana ta aadam wuxuu isugu tiiriyey waxaa la yidhaha waa idaafatu tashriif waa sharaf iyo waxa weeyaan fadli uu dheer yahay dadka kale ayaa laisugu ayuu ilaahay isugu idaafiyey ruuxdiisa ee jamiicu larwaax dee waa lilaah ilaahay baa loo abuuray markii uu taam noqday malaa'igtii sujuuddii waa u dhaceen sujuuddaa waxay culimmadu yidhaahdeen wa sujuudu taxiyati waikraami liaadam wa aacati lilahi caza wajal sujuuddu waxay salaan iyo sharaf u tahay aadam daaco iyo cibaadana waxay u tahay allah waayo amarka cidda bixisay faqacuu lahu saajidiin waa allah marka amarka haddii la qaato allah la aeecay ile isagaa bixiyey haddii amarka la diidana allah la caasiyey ile aamirku waa alle marka malaa'igtu markay amarkii qaateen allay adeeceen aadamna way salaameen oo waa sharfeen ibliisna markuu sujuuddii diiday ilaahay buu caasiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu macsiyo ka galay ilaa ibliisa abaa an yakuuna maca asaajidiin ibliis waxa uu ku sababeeyey diidmada uu diiday inuu u sujuudo aadam qiyaas khaldan iyo xisaab ansaxa inuu isu geystay waxa uu yihi aniga waxaa layga abuuray dab aadamna dhoobo marka anoo dab layga abuuray sideen ugu sujuudaa ku dhoobo laga abuuray waxaa la yidhi awalu man qaasa ibliis wa qiyaasuhu fasid lictibaar cid wax qiyaasata oo naska ama amarka ilaahay ra'yi iyo qiyaas ka hor keenta ibliis baa ugu horreeyey ibliisna wuxuu qiyaastay wuxuu noqday wax faasid ah oo ansax ahayn oo marka la ysbarbar dhigo dhoobada iyo dabka dhoobadu waxay leedahay rasaano iyo culays waxay leedahay deganaansho iyo dabac waxay leedahay dheef iyo waxtar oo wataa waxa weeyaan lagu dul socdo ee la dhisanayo ee la qodanayo laakiin dabku waxaa la yidhi waxa uu leeyahay sifada sifatu lkhifati waataysh fudayd ayuu leeyahay sidaa darteed ayaa dhimbeeli meel hadday ka kacdo markaaba haddii la xakamayn waayo arlo dhan baa laga yaabaa siisaala inay u gubto marka marka la isbarbar dhigo dhoobo iyo dab waxa dheef iyo nafci badan dee dhoobada waxa darar iyo dhibaato badan dee dabka markaa xataa qiyaaska uu qiyaastay ayaan sax ahayn waayo labada maado wax la ysbarbar dhigaba ma aha marka waxa uu ihi u sujuudi maayo sidaas ayaanu ku sujuudin sheekhii la odhan jiray almubarid ee lugawiga ahaa ayaa la weydiiyey fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun marka waxa uu yidhi markii alla uu yidhi fasajada almalaa'ika ixtamala an yakuuna sajada bacduhum waxaa suuroobaysay inay barhkoodun sujuudeen oonay u dhammayn falamaa qaala kulluhum zaala hada alixtimaal markii alla uu yihi fasajada almalaa'ikatu kulluhum ayaa waxaa caddaatay kulligood inay wada sujuudeen ixtimaalkii horena meesha waa ka baxay fadahara anahum biasrihim sajaduu waxa uu yihi uma cinda hada baqiya ixtimaal wahuwa anahum hal sajaduu dufcatan waaxida aw sajada kullu waaxidin fii waqtin waxaa hadhay ixtimaal kale oo meesha ku suuroobayo ah haddaba kulligood ha wada sujuudaan eema mar bay wada sujuudeen mise qoloba wakti gaara ayay sujuudeen ixtimaalkaasaa soo arooray waxa uu yidhi falamaa qaala ajmacuuna dahara ana alkulla sajaduu dufcatan waaxida waxaa caddaatay kulligood mar qura inay sujuuddii wada dhaceen oo kulluhum waxay caddaysay inaanay kala hadhin ajmacuunana isku mar qura inay dhaceen sulaymaan aljamal ayaa futuuxaatulilaahiyaha ku tilmaamaya tafsiirkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala markii ibliisu diiday inuu sujuudo waxa uu yihi ka bax samada ka bax ama jamaca malaa'igta ka dhex bax ama jannada ka bax bax baa la yidhi waxaana alla uu tilmaamay inuu malcuun yahay ilaa maalinta la is-abaalmarinayo ibliis markuu ogaaday naxariis inaanu nasiib ku lahayn ee uu quustay ayaa waxa uu yihi ilaahayow haddaba waxaad ii kaadisaa ilaa maalinta laysa soo saarayo ilaahay waxau ihi fainaka min almundariina ilaa yowmi alwaqti almacluum waa laguu kaadinayaa ilaa waktiga la yaqaano maalintiisa la gaadhayo ibliis laba su-aalood ayuu ilaahay weydiistay ama laba arrimood mid waa laga yeelay midna lagama yeelin horta waxa uu weydiistay in loo kaadiyo ilaa maalinta laysa soo saarayo ilaa yowmi albacthi wuxuu uga jeedaa weligii inaanu dhiman waayo yowmulbachigu waa haddii suurta labaad lagu dhufto dhimasha way dhammaatay waa aakhiradii abadiga ahayd ee lagu waariyey ayaa la gaadhay mar haddii ta labaad lagu dhufto marka wuxuu yidhi allahayow ii kaadi ilaa maalinta laysa soo saarayo oo waa suurta labaad ee bachiga inta lagu dhufanayo siduu u taagan yihun dadka in lasoo saaruu doonay oo isagoo aanu dhimanba marka in loo kaadiyo waa laga yeelay laakiin waxaan laga yeelin in kaadintiisu ay gaadho ilaa bachiga ee waxaa la yidhi ilaa yowmi lwaqti almacluum waqtulmacluumkana culimmadu waxay ku fasireen waa ilaa waqti nafkhati aluulaa waa ilaa waqtiga suurta hore lagu dhufanayo oo macnuhu waxa uu yahay sida uu u noolyihu u taagan yahay ayaa suurta hore lagu dhufanaya dabadeed suurtaa hore marka lagu dhufto wuxuu la dhimanayaa khalaa'iqda dhimanasoo dhan markaasuu dhimashada dhan dhaminaya kadibna dee nafkhada labaadna waa lala soo bixinayaa marka calaa kullin waa loo kaadiyey laakiin ilaa bachiga maahee waa ila nafkhati aluulaa si uu u dhinto oo nafkhada hore uu dadka dhimashada ula dhandhamiyo waxaanu yidhaahdeen culimmadu sida sulaymaan uljamal uu futuuxaatulilaahiyaha ku tilmaamayo laysa dalika ikraaman lahu bal ziyaadatan fii shaqaawatihi wa cadaabih ajiibidda laga ajiibay arrinka hore maaha sharfid lagu sharfayo laakiin waa cadaabka iyo guuldarradiisunbaa lagu siyaadinayaa waayo qofka gaalkii mar kastuu sii noolaaduu dembi iyo xumaan kororsado cadaabki iyo cuquubadunbaa ku libilaamaysa markii taa la ogolaaday ilaa yowmi alwaqti almacluum ayaa wuxuu ku dhaartay luminta la lumiyey inuu isaguna u qurxinayo aadamaha macaasida iyo dembiyada oo dhammaantood uu lumin doono ilaa kuwa mukhlisiinta ah ee ilaahay daacada u badhax tiray mooyaane qiraa'adan riwaayadeennan xafsadee almukhlasiina bifatxi laam waa kuwa la saafi yeelay ee loo badhax tiray xagga daacada iyo diinta alle iyo cibaadada qiraa'ada kale laamta kasrinaysa ee almukhlisiina waa kuwa iyagu saafi yeelay cibaadada ee ilaahay u badhax tireen wax kale ku badxin marka mukhlis waa ismi faacil mukhlasna waa ismi mafcuul labada waxaa xeel dheer isamka mafcuul oo kuwa la khaalis yeelay la saafi yeelay yacni tacbiirkaas isamka mafcuul ayaa ka xeel dheer isamka faacil waxaana halkaa laga qaadanayaa ana alkhalaasa fi likhlaas badbaadadu maaha camal fara badnaan maaha tacab badan waa intaad ilaahay u badhax tirto unbaad ku badbaadaysa waad garanaysaa nimankii asxaabu lgaar xadiidkii dheeraa markii godkii ay roobka ka galeen dhagixii kusoo wilaanwishay ee meeshii ay ka baxaan ay waayeen waxa weeyaan waxay ilaahay ku baryeen acmaashay ilaahay dartii u sameeyeen marka nin walba camal ayuu yidhi ilaahow camalkaa haddaan dartaa u sameeyey naga fayd waxaanu ku jiro markaasaa dhagaxii kolba in yar ay ka banaanaanaysay ilaa ay kulli ka wada banaanaatoy banaanka usoo baxeen marka waxaa lagu badbaadaa waa camalkaaga intaad ilaahay u khaalis yeeshay inta kale kuma tirsana waa intaad ukhaalis yeeshay uun dabeed alla waxa uu yidhi qaala haada siraatun calaya mustaqiim dariiqa xaqa ah ee ikhlaaska iyo baraxtiriddu waa waddo toosan oo aniga isoo gaadhsiinaysa addoonka waddadii kaleed qaadaaba ilaahay ku gaadhsiin maysa waad ka ambanaysaa laakiin waddada saxda ah ee aan laga lumayne alle ku gaadhsiinaysaa waa dariiqa alikhlaas waa dariiqa xaqa ah ee ikhlaaska ku salaysan allah wuxuu tilmaamay in addoommadiisa mukhlisiinta ah ibliis wax xujo ama xooga midna inaan u helayn ilaa kuwa raaca mooyaane suldaan waa bimacna alxuja ama bimacna alquwa labada midna kuma hadlayn karo mukhlisiinta xoogna kuma hadlayn karo xujona kuma hadlayn karo alla wuxuu tilmaamay ibliis iyo inta raacday abaalkoodu inuu yahay naarta jahanamo walciyaadu billaah toddoba albaabna ay leedahay qolo walbana albaab loogu talagalay ay ka gelayaan waxaa lagu fasiray likulli baabin alabaaq ay likulli abaqatin oo macnuhu waxa weeyaan baa la yidhi yacni abaq jahanami sida ay jannadu darajaad kala sarreeya u tahay ayaa jahanamina waxay tahay darakaad iyo dabaqyo kala hooseeyo oo mid walba tay ka hooseysay ka kulayl iyo cadaab badanta marka waxaa looga jeedaa sabcatu abwaabin ay abwaab alawaaq adbaaqdaas ama dabaqyadaas kala hooseeye naartu ay ka kooban tahay albaabadeedii ayaa looga jeedaa oo dabaqad walba ama waxa weeyaan meel kastoo la gelayaa dee albaab gaaray leedahay waxa ugu soo sareeyaa la yidhi markaa adbaaqdaas jahanama waxa weeyaan dabaqadda ay gelayaan cusaat lmuwaxidiin kuwa muwaxidiinta ah cusaadooda ilan dad muslimiina oo muwaxidiin ahaa oo laakiin kabaa'ir iyo dembiye waaweyn galay ayaa naarta soo maraya laakiin marka lasoo maydhaa dee laga soo saaraya marka iyagu dabaqaddaa ugu sarraysa ee ugu sahlan ayay gelayaan cusaat lmuwaxidiin munaafiqiintuna waxay gelayaan dabaqadda ugu hooseysa ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar dabaqaadka kale intaa u dhaxeeyana sidii loo kala gaalnimo iyo macaasi badnaa ayaa loo kala hooseynaya waayo jannadu waxay u kala fadli badan tahay siday u kala sarrayso naartuna waxay u kala kulushahay siday u kala hooseyso ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwa muttaqiinta ah inay jannooyin iyo ila durduraya ku sugan yihiin jannadana loo odhanayo gala idinkaoo nabadgale ammaanku gala waxaa alla uu tilmaamay dadka muuminiinta ah waxa dhacda adduunka markay joogeen iyagoo muuminiinah ayaa waxbaa dhex marayey xiqdi iyo xasad baa dhacayey caloolxumaa dhacaysay dee waxaa laga yaabaa iyagoo safka ku wada jira haddana dadka qaarkood dee inay colaad iyo xasad uu dhexeeyey jannadana caloolxumo lama galo ilaa la sifeeyo dadka marka alla waxa uu yidhi dadka muuminiinta ee ahlu jannaha ah intaanay jannada gelin ayaa wixii laabtooda caloolxumo ku jirtay aanu ka siibnoonu ka saaray kadib jannadii waxay galeen iyagoo walaalo isjecel oo isa soo qaabilsan ah waayo mutaqaabiliina waxaa loo yidhi jacaylka iyo walaalnimada labada qof een isjeclayn way kala weji dadbaan ee isma qaabilaan ilaahay wuxuu tilmaamay jannadaas dhexdeeda wax tacab iyo dhibaato iyo daal midna inaanu ku dhacayn jannadana ay ku waarayaan oo aan laga saarayn allah waxau ihi walaqad khalaqnaa waanu abuuray alinsaana insaankii oo aadama min salsaalin dhoobo qallashay oo shanqadhaysaanu ka abuuray dhoobadaa qallashay oo min xama-in mid madoobaatay ah taasoo masnuunin doorsoontay waljaana wa khalaqnaa waanu abuuray aljaana jinkiina khalaqnaahu waanu abuuray min qablu ay min qabli linsaan insaankaoo aadama hortii ayaanu abuuray jinka min naari samuumi kulaylka ama hanfigaa naartiisaanu ka abuuray oo dab ololayaa laga abuuray wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala rabbuka rabbigaa uu ku yidhi lilmalaa'ika malaa'igta uu ku yidhi innii anigu khaaliqun waxaan abuurayaa bashara bashar qof ayaan abuurayaa oo min salsaalin dhoobo qallalan oo shanqadhaysaan ka abuurayaa dhoobadaa angegtoo min xama-in mid madow ah taa madow oo masnuunin doorsoontay fa idaa sawaytuhu basharkaa markaan kaamil yeeleen dhammaystiro oo wanafaktu aan ku afuufo fiihi dhexdiisa min ruuxii ruuxdayda aan ku afuufo faqacuu u dhaca lahu isaga saajidiina xaalaatin kuwa u sujuudaya fasajada markaa waa dee ruux min arwaaxi waa ruux ka mida arwaaxdan abuuray idaafaduna waa tashriif fasajada way sujuudeen almalaa'ikatu malaa'igtii kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood waa u sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane abaa waa u diiday huwa ibliis an yakuuna inuu ahaado maca asaajidiin kuwa sujuudaya la jirkooda inuu noqdo waa diiday qaala waxa uu ku yidhi rabbi yaa ibliisu ibliisow maa laka maxaa kuu sugnaaday allaa takuuna inaanad ahaanin maca saajidiina kuwa sujuudaya la jirkooda qaala waxa uu ihi lam akun ma ahaanin liasjuda kii u sujuudaya libasharin bashar ama qof u sujuudi maayo basharkaasoo khalaqta waad ka abuurtay min salsaalin dhoobo qallalan oo dananaysa dhoobadaasoo min xama-in dhoobo madow ah dhoobadaa madow oo masnuunin doorsoontay qaala waxa uu ku yidhi rabbi fakhruj baxa daba ibliisow minhaa samada ama zumrada ama jamaca malaa'igta ama jannada ka bax waayo fa innaka adigu ibliisow rajiimun mid la fogeeyey oo la nacdalaa tahay wa inna calayka korkaaga waxaa ahaatay allacnata nacdal baa korkaaga ahaatay ilaa yowmi ddiini ilaa maalinta la is abaalmarinayo qaala waxa uu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow faandirnii iikaadi ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinta laysa soo bixinayo iikaadi qaala waxa uu rabbi ku yidhi fa innaka haddaba adigu min almundariina kuwa loo kaadiyey ayaad ka mid tahay ilaa yowmi alwaqti ilaa laga gaadhayo wakhtiga maalintiisa wakhtigii almacluumi ee la garanayey wakhtiga la yaqaano maalintiisa inta laga gaadhayo oo inta suurta hore lagu dhufanayo waa laguu kaadiyey qaala waxa u ihi markaa ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa akwaytanii ay biikhwaa'ika lii baadu waa baa-ulqasam hallayntaadii hallaysaan ku dhaartaye la usayinanna waanu qurxin oo waanu qurxin lahum iyaga ilmo nebi aadam fil ardi arlada ayaan ugu qurxin macaasida wala uqwiyannahum waanan hallayn oo waan hallayni ajmaciina dhammaantood ilaa cibaadaka addoommadaada mooyaane oo minhum ilmo nebi aadam ka mid a addoommadaadii almukhlasiina ee la saafi yeelay kuwa mooyaane oo iyaga ma hallayn karo qaala waxa uu ihi rabbi haadaa ariiqa xaqa ee ikhlaasku siraadun waa jid jidkaa ama waddadaasoo muusilun soo gaadhsiinaya calaya ay ilaya anigay soo gaadhsiinaya qofka jidkaasoo mustaqiimun toosan yacnii waddadaa xaqee ikhlaasku waa waddo toosan oo qofka anigay soo gaadhsiinasoo aanu ambanay inna cibaadii addoommadayduba alla uu yidhi laysa laka kuuguma sugnaanin ibliisow calayhim korkooda sultaanun wax xujo ood ku lumisaa kuuguma sugna ama wax xooga ood ku duufsataa kuuguma sugna ilaa man mid mooyaane kaasoo itabacaka ku raacay oo min alghaawiina kuwa lumay ka mid ah wa ina jahannama jahannamina lamawciduhum ballantooda weeyi ajmaciina xaalaayiin dhammaantood lahaa sabcatu abwaabin abubakr jaabir aljazaa'iri tafsiirka hoose wuxuu ku tilmaamayaa toddobada dabaqadood buu magacaantoodii u sheegaya oo wuxuu odhanayaa jahannamaa ugu horaysa ladaa ku xigta xutamaa ku xigta saciiraa ku xigta saqara jaxiima uma alhaawiya lahaa jahanamo waxaa u sugnaaday sabcatu abwaabin albaabo toddoba ah ama dabaqyo toddoba aba dheh oo likulli baabin albaab weliba wuxuu leeyahay ama likulli abaqatin labadaba waa lagu fasiray dabaqad kastaa waxay leedahay juzun qayb qaybtaasoo maqsuumun loo qaybiyey oo loo qoondeeyey albaabkaas qaybtaasoo minhum aadamihii ama bani aadamkii ka mid ah yacni dabaqad kastoo dabaqaadkeeda ka mid ah ama albaab kastoo abwaabteeda ka midihi qayb loo qoondeeyo ka gelaysa bani aadamka ayay leedaho cid walba iskama gelayso allah waxau uhi ina almuttaqiina kuwii alle ka baqan jiray fii jannaatin jannooyin bay ku sugnaadeen iyagoo cuyuunin ila durduraya yuqaalu lahum waxaa lagu odhanayaa udkhuluuhaa gala jannooyinkaas bisalaamin nabad iyo ammaan ku gala aaminiina xaala atiin kuwa aamina wanasacnaa waanu ka siibnay maa fii suduurihim laabahooda wixii ku sugnaa oo min khillin xiqdi iyo xumaan ahayd ikhwaanan xaala ayihiin kuwo walaala ah oo calaa suruurin sariira korkood ku sugan mutaqaabiliina oo isa soo qaabilsan laa yamasuhum ma taabto mutaqiinta ahlu jannaha ah fiihaa jannada dhexdeeda kuma taabto nasabun wax dhibaatihii kuma taabatay iyo daaltoona wamaa hum manay ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga saaro wallahu aclam intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online